doctor muxudiin mukhtaar mucalin wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee covid nteen waxa uuna ka hadlay xaaladda dadka uu soo rito xanuunka covid nteen ee deegaanada hirshabeelle iyo dadka u geeriyooday mar uu wareysi siiyey idaacaddii snai ayaa waxa uu wasiirka ka hadlay qaababka looga qayb qaadan karo aaska dadka u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban wasaaradda runtii qorshe uga degan arintaas wayna soo laalaabataa waana wax mar walbo runtii anaga aan aada uga digno nagu soo laalaabto wasaaraddu waxay u diyaarisay tiam ka shaqeeyo xaaladda aaska amba bukaankan marka uu dhinto coronavirus in dadkii baari oo yan maxaan ku ihahda aasil ahay laakiin nasiib daro waxaa jirto kiisaska boqol kiiba sagaashan iyo shan saa kuu sheegay iyagoo calaamadihii u dhintay ayaana hadanana la dhihi karin kiiskan bositive waa sababtoo ah xaarumihii baaritaanka muusan tegin dhinaca kale wasiirka ayaa bulshada ugu baaqay in dadka ka qayb qaadanaya aaska dadka u geeriyooday xanuunka covid nteen ee la kaashan karaan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle si ay ugu gacansiyaan aaska dadka u geeriyooda xanuunkaasi si bulshada kale looga badbaadiyo
way jiraan kiisas aan xaqiijinay inay u dhinteen islamarkaasna tiimkii oo wasaaraddu ay training garaysay oo ka shaqeynaya qeybtan waxaan ku yidhahdaa haasitaanka kiisaska u geeriyoodo ee coronavirus ay qeybkan ka qaateen amba iyagaba ay duugeen mas-uuliyaddan iyaga ay la wareegeen laakiin waxaan u wada ognahay dadkeena in ay aada markaas ay aysan markaas ugu baraarugsanayn amba aynaba aaminsanaynin xataa adigoo dheh kiiskan wuxuu qabaa coronavirus ininkaa yeelin dadkaas meydkaadi duugaayo marka aada runta arrintaas ugu walaacsannahay waana soo laalaabataa waxaana ku celcelinaynaa in kiiska markii kan aan cudurkii positive la dhihin waa iska halkiisa laakiin kiiska la ogaaday in uu qabo walaalayaalow wasaaraddu waxay diyaar u tahay in ay idinla aasto wadadii saxda eedoo loo aasi lahay kiiskana ay qeyb ka qaadato hadalka wasiirka ayaa imaanaya xili uu soo kordhayo saameynta xanuunka covid nteen ee caasimadda hirshabeelle iyo deegaanada ku xeeran